I need your help. Would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan v o a somalycom door wanaagsan dhegaystayaal waa talaado labada bisha march sanadka labada kun iyo ko iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimona waxaa kamida kumanaan dhallinyaro ah oo ku nool dalka jabuuti oo rajo ka qaba in fursado shaqo ay ka helaan bandhig shaqo abuur ah oo dhowaan jabuuti lagu soo gebagabeeyey kolley khayr unbaan rajaynayaa doosadaygi waan dhigtay markaa baanankaan dhigtay khayrna waan rajaynaya hadii ilaahay inuu soo saaraan rajaynaya waa rajo weyaan shaqada ilaahay baa haya horta marka horeysa xalka ilaahay bay kana qorantaa laakiin shaqada intii ka sokaysay rajo yaan iyo rajo fiican baan leenahay waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro soomaali ah oo magaalada qaahire ka bilaabay wadista mooto bajaajka si ay ugu shaqaystaan kaalmihii sugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in kiisaska cusub ee xanuunka koronafirus guud ahaanba dunida uu kordhay markii u horraysay muddo toddoba usbuuca waxaana ay mas-uuliyiintu dareen ka muujiyeen in kiisasku ay mar kale dib u kordhi karaan agaasimaha guud ee hay-adda w h o tedros adxanam gabroyaasas ayaa sheegay in sare ukac uu ka dhacay afar meelood oo kale ah ameerika bariga mediteraneamka yurub iyo weliba koonfur bari qaaradda eshiya waxaanu intaasi ku daray in kororku uu yahay niyadjab balse aanu la yaab lahayn islamarkaana sare ukaca ay keentay dibcinta tallaabooyinka caafimaadka bulshada maraykanka ayaa weli dunida hogaaminaya tirada iyadoo xanuunku uu ku dhacay siddeed iyo labaatan milyan iyo lix boqol oo kun oo qofa sida ay sheegtay jaamacadda johns hopkins halka dalka indiyana uu ku soo xigo islamarkaana uu xanuunku ku dhacay in ka badan koob iyo toban milyan iyo boqol kun oo qof iyadoo baraaziilna uu haleelay amaba uu ku dhacay toban milyan iyo shan boqol oo kun oo qof dibadbaxayaasha manyamaar ayaa isniintii shalay socod ku maray dhowr magaalo iyagoo iska dhagamarinaya bannaanbax halis ah oo xaddii dhacay ciidamada ammaanka ayaa ku riday gaasta dadka ka ilmaysiisay iyo weliba rasaas si ay u kala dareeriyaana dibadbaxayaasha oo ku sugnaa yangoon isniintii maalin kadib ee markii guud ahaanba manyamaar ay siddeed iyo toban qof dhinteen islamarkaana in ka badan soddon qof ay ku dhaawacmeen dibadbaxyada halista ah tan iyo bishii februari kowdeedii oo ahayd markii ay militarigu inqilaabka sameeyeen sida uu sheegay xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay magaalada koonfurta ku taalla ee dhaaweey oo lasoo sheegay in dhowr qof lagu dilay axaddii ayay dibadbaxayaashu jidadka dib ugu soo laabteen isniintii walow ay ahaayeen tiro kooban
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warkii dunidana la socodsiinayay aan ku bilownay dhallinyaro badan ayaa rajo ka qaba inay fursado shaqo ka helaan carwadii ugu ballaarnayd oo shaqo abuur loogu raadinayay kumanaan dhallinyaro ah oo toddobaadkii hore lagu soo gebagabeeyey dalka jabuuti carwadan oo ay soo qaban qaabisay dowladda jabuuti ayaa waxaa lagu casuumay shirkadaha iyo bangiyada ku yaala jabuuti si ay ula kulmaan dhallinyarada shaqadoonka ah wariyaha v o e da sagaal siciid faarax ayaa la kulantay qaar ka mida dhallinyaradii ka qaybgalay carwadaas waxaa la yidhahdaa aamino cusmaan xuseen kolley khayr unbaan rajaynayaa doosadaygi waan dhigtay maadadeeda waxa weeyaan akoonti weeyaan baanankay ku xisaabsan tahay markaa baanankaan dhigtay khayrna waan rajaynaya hadii ilaahay inuu soo saaraan rajaynaya waa rajo weeyaan
marka waxaad tahay xisaabiya waxaad doonaysaa qaab xisaabiya inaad ku shaqayso haa xisaabiyaan yahay kontaabul baan yahay marka lisoonskayga shahaadadeeda kontaabula waxaa u qaybsanday marka baananka ayaan doortay markaa inaa ilaahay shaqayga siiyo dhammaadkana dhigtay de codsiga intii aysan jirin fursaddan maxaad ku fakaraysa guriga maxaad ka samaynaysa waan iska fadhinaya dabcan bilaa camal dee kolba meelun baan doosee geysanaynay waxba noogama soo baxayn kolba meel baan doosee geysanaynay dee maanta waxaan leenahay bal camalkanuu noosoo noo soo bandhigay madaxweyneheena ismaaciil cumar geelle inaan maxaa hedaanay uu nooga faa'iidaysiinayo shaqada ayaan tijaabinaynaa maanta haddii ilaa idhaahdo idris dhabar madhiba madhiba idris dhabar ee madhibay een jamcaddaad ka baxdeen ها جامعة قلاص كود بدي وين قلن جبي maxaad maxaad ku كون tilmaanaysaa كونتابل حسابته بان بانا كون adna xisaabiyaa tahay een mise bank baa dhigatay codsi إلى أنت ماشي تعالوا دم إلى دوسة شنو تمام بقى اللي يمدي
marka shan iyo toban meelood baad dhigatay shan iyo toban codsi kii kuu soo baxa كيس أبو حمل أجا nasiibkaaga sheeg ee magacaaga ii sheeg een fadkal tigee ka dhigataa jaamacadda jaamacadda waxaa ka dhigtaa jaamacad briveye ee imide leeraaho oo ecol management jibuuti leeraaho magacayguna waa abdirasaaq cabdiraxmaan cali fadkal tigee dhigataa waxaa dhigtaa logistic transport
ah logistic transport waa shaqada ugu badan ee jabuuti la qabto marka mise meelood baad doosee dhigatay walaahi lamaa iminka lix meelood baa dhigtay sida ko sidoo kale keeskoo kale waxaa dhigtoo kale boorka waxaa dhigtay freesomka waxaa dhigtay shirkad xaabo leeraaho shimisa waxaa dhigtoo kale function bibliga meesha leeraaho macnaha dadka loo baahdo oo lagu yeeray marka itixaan baa maraysaa saabi laga yarahayn iyo waxaa dhigtay formation deja marka jaamacadda waxaa tiri sanadkii labaad baa maraysaa mise sax sanadii sanadii labaad iminka ahaan waxaa sugaya dibloomka deegaa sugaya anuu logistic dhigto Daaween ahaan. leebarka qofka iyo hagguu muteystay iyo hagguu geli karayo qofku meeluu geli karin lama geenayo balaasna qofka ma xadi karaya dee meeshuu ku munaasib ku yiwaa la geenaya magacayga waxaa la idhahdaa siman maxamed ismaaciil alxamdulilaahi rabbilcaalamiin horta ilaahay baa mahadle madaxweynaha iyaga ayaanu mahadnaqaynaa marwada koobaad ayaanu mahadnaqaynaa waayo iyaga fikirkooga iyo dadaalkooga waayo maanta ilaahay garab uu ku garab galay waxay maanta eh, nagaga saareen dhooqada xaafadahan iska fadhinay in badan baan dooseeyaha badan aan haysanay xaafadaha wasanado badan baan aan fadhinay waa fikirkii madaxweynaha iyaga waxaan xakan ku imanay marka waxaa tiri dhooqaday naga saareen shaqa shaqadii already ma lagu siiyey ma hubtaa in lagu siiyey shaqo in shaqada ilaahay baa haya horta marka horeysa xalka ilaahay bay kana qorantaa in walaashay xalka ilaahay bay shaqadu ka imataa laakiin shaqada intii ka sokaysa rajo yaan iyo rajo fiican baan leenahay awal waxaan odhan jirnay ayaa na geynayaa maxay hashay biirooyada ayaa maxay hadeen xalkeen tagnaa xalkeen marnaa ayaan ayaa- ayaa weji xalkeen ka helnaa laakiin maanta madaxweynahaygii baa noo fikiray alxamdulilah rabbilcaalamiin shukrilah halkaa dhigta buu yidhi rajo fiican oo ku faraxsannahay ayaan leenahay walaashay macaan adigu qaybtee shaqadee dalbatee qaybtee takhasus u leedahay anugu qaybo badan baa walaasheed iyaga dhigtay shaqada tuu ilaahay soo saarana waan sugaynaa si marka waan ku kalsoonnahayna waddankaygana waxaa la yidhahdaa dadka dhallinyaradu iskuma daya inay shaqo abuurtaan waxay doonaan biiro inay fadhiistaan taas maxaa ka jira wallaahi een, horta in shaqo ina la abuurto hindisaha ugu weyne madaxweynaha iyaga ka mid tahay waayo shaqa shaq- mar kasti shaqada aad aad abuuranaysid baa kaaga fiican shaqo aad maxay ahaydeen meel kale ka qabsanaysin markaas een, shaqo abuurkuna waa wax aad u fiican oo noloshaada waa adigu aa- adiga ayaa ismaamulaya ku anfacaya oo ismaamulaya weeyaan intaa wixii intaa intii ka dambaysayna dee shaqada birooga ilaahay hadduu ku siiyana waad iska sii wadan shaqa abuurkana hindisaha madaxweynaheenu ku jiraa isma mudane ismaaciil cumar gele iyuu ku jiraa marka waxaan aad u rajaynaynaa inaan shaqadana iska helno shaqo annagu aan leenahayna aan qabanno mushaharka ugu horreeya markay qaatay maxaa ku samaynaysa haddaa lacaal shaqada heshid waalidiinteedaa kaga farxin doona haddii ilaa idhaahdo
maasha allah walaahi walaasheedii mushaarka u horeeya markaan qaato dee waalidkayga ma ka farxin Waa aabbahay aabbahay horta horta aabbahay wuuba dhintay alla u naxariisto laakiin waxaan u jecelahay inaan waalidkayga iyo faamiligayga aan siiyo weliba hooyaday macaan qorasho siciid kulmiye inaan siiyo ee aan jeclahay waan ku salaamaya walaasha ee sagaal Een, horta wax badan baanu ka faa'iidinay waayo markii hore een, shaqada waan doodooni jirnay laakiin madaxweynahiina wuxuu noo soo keenay waa ardaygeenu noo soo geliyey baa shaqaalihii iyo entreprisyadii iyo dadkii employ- em- de- employga doodoonayey employateerka doodoonayey ayaaba helnayba oo fursad badan baan ku helnay hadday noqoto baananka hadday noqoto shirkadaha hadday noqoto meel waliba waayo markii hore dhib bay idinku hayd inaad heshaan fursad ama la kulantaan dadka iskale shirkadaha waa ka haa waayo waxaan dhib ba nagu ahdo waxaan nala oran jiray een, waa ma- de- lama qaadi karayo ama fursado may jirin laakiin hadda iminka waxaan fas fas ba fas baan ku yaan ku wada sheekaysanay midda labaad ee kalena xitaa wallaahi shucuurteena aad iyo aad haddii aan nahay dhalinyartii reer jabuuti waxaan leenahay madaxweynehina ha noolaado jiro joog Een, wax waliba horta inay dhalintu al- ilaahay aaminsnaadaan yaa muhiima waayo horta waa muhiim Een, hadday wax waliba waxaa bixiya arsaaqda waa allah bil'aadan ma bixiyo annagu waxaan la imanay haddii aan dhallinyartii reer jabuuti aan nahay abs- ah, absbaati Een, ficilkii baan la imanay insha allahna waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay ficilkiina noo dhammaystiro oo guul aan ku gaarno insha allah kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dhallinyarada jabuuti oo u warramaya waryaheena sagal siciid faarax haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada heesta marwo iyo weliba codka fanaanada deeqa ciise jacaylka rafaajay rubadayde qalbiga ruuxaye wadnahana rigrige raranka dhiga raarta ubadayde rafiiqiyo ehelba iga reebe kuraajax kuraajahada maaduroonan kuraajax kuraajahada maaduroonan jacaylka rafaajay rubadayde qalbiga ruuxaye wadnahana rigrige raranka dhiga raarta ubadayde rafiiqiyo ehelba iga reebe kuraajax kuraajahada maaduroonan kuraajax kuraajahada maaduroonan ralliyaanahay qoys xalaala rabte rusha naftaydaad rajow tahay ralliyaanahay qoys xalaala rabte rushe naftaydaad rajow tahay ralliyaanahay qoys xalaala rabte rushe naftaydaad rajow tahay ralliyaanahay qoys xalaala rabte rusha naftaydaad rajow tahay ralliyaanahay qoys xalaala rabte rushe naftaydaad rajow tahay ralliyaanahay qoys xalaala rabte rushe naftaydaad rajow tahay naftayda riyada rugta u noqote sidii ramad dhalay u reemayse ragaadka jacayl la roobinayse reexaantu sideera basta oda ku riyaaqde ku riyaaqde had maaduroonan ku riyaaqde ku riyaaqde had maaduroonan naftayda riyada rugta u noqote sidii ramad dhalay u reemayse ragaadka jacayl la roobinayse riixaantu sideera basta oda ku riyaaqde ku riyaaqde had maaduroonan ku riyaaqde ku riyaaqde had maaduroonan ralliyaanahay qoys xalaala rabte rusha naftaydaad rajow tahay ralliyaanahay qoys xalaala rabte rushe naftaydaad rajow tahay ralliyaanahay qoys xalaala rabte rushe naftaydaad rajow tahay ralliyaanahay qoys xalaala rabte rusha naftaydaad rajow tahay ralliyaanahay qoys xalaala rabte rushe naftaydaad rajow tahay ralliyaanahay qoys xalaala rabte rushe naftaydaad rajow tahay xiri u rono halka cariiray bayrigaaxaayo isaganu raroon ka reersan le'e rutii jirta hadalku kama rayste hariiqi wadnaha nafta ribatoon ilmada ilmada ragax tiri u rono ilmada ilmada ragax tiri u rono ralliyanahay qoys xalaala rabtee ruusha naftaydaad rajow tahay ralliyanahay qoys xalaala rabtee ruusha naftaydaad rajow tahay ralliyanahay qoys xalaala rabtee ruusha naftaydaad rajow tahay ralliyanahay qoys xalaala rabtee ruusha naftaydaad rajow tahay ralliyanahay qoys xalaala rabtee ruusha naftaydaad rajow tahay ralliyanahay qoys xalaala rabtee qaar ka mida dhallinyarada soomaalida ayaa ku nool magaalada qaahire ee dalka masar ayaa markii ugu horreysay bilaabay inay ku shaqaystaan mootada saddexda lugood leh ee loo yaqaano bajaajta warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahire nooga soo diray waryahayaga xuseen cusmaan saxnuuni dhalinyarada soomaaliyeed ee degan magaaladan qaahira ayaa bilaabay in ay ku shaqaysaan montobajaaja ama tugtuga si ay u maareeyaan noloshooda dhallinyaradan soomaalida ah oo degan degmada nasri city ee magaaladan qaahira oo qaarkood waddankani deganaa muddo dheer ayaa ii sheegay in ay iibsadeen mootada kadib markii ay waayeen shaqo kale oo ay ka qabtaan dalkani masar qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ay bilaabay in ay ku shaqaysaan montobajaaja ayaa iiga warramay dareenkooda iyo sida ay ugu maareeyaan noloshooda magacaygu calla walaal cabdicasiis nuur cigale waxaan joogaa qaahiro walaa dareenkayo midna soo koobi kara waxaan waa fikradaan isku annaga keensano waaye dad iska wada baagmuda aan nahay qaahirana wax laguma qabto dugdugdaasaan aan bilaabnay walaa hadda waan iskanoda anaan bilaabay haddana way soo bateen ilaa shan ilaa lix ee maraya fikirka shaqaadaanta magaalada ka yirtaan ugu dhalisay was horta taaganaha kulli wada baagmudo nin weliba hadaf u imaada hadafkiina qaahiro weli ma usa gaarin wallaahi marka fikirdaasaan keennay haddana dad badanaa ku tala jira inay soo gataan waa waa isku dayaynaa inaan shaqada sii kordhin fuaad maxamed cabdi waxaan joogaa magaalada kaahira wallaahi horta bajaajta way iska fiican tahay waan adigu yani camal la-aanta way dhaantaa adigu nolol maalmeedka oo kasoo saaraysa horta maalin wax yani oo la sheegi karo ma jirto ma garatay maalin bawaasi waad suuqu walaal cabdiraxmaan aan dir baa la dhahaa waxaan joogaa magaalada kaahira mas wallaahi bilaahi waxaan ugu dhaliyay saaxiibo oo inta hore hadda meesha waan joognaa kaahira waa iska dee qof shaqo u dhaqaaqay oo macnaha dee meesha waa meesha iska danta marka dantaa kuu kalifaysa dee inaad wixii magaalada ka socdaa baac u keento garabkaaga tugtugtaa innagaa iska gadana innagaa sida iyada saanaantayada lafaantayada ugu shaqaysana dee alxamdulilah wax dhibaataa kala kama kalama kulano xaafadeheed ka shaqaysaan marka inta badan ma ma fogaano haaga iyaga mintaqada aanu degannahay dhexdeedan baanu ka shaqaynaa iyo marmer maalintii oo kale aanu dee iska yara fogaano laakiin habeenkii mintaqadaanu joogno baanu kala dhex shaqaynaa walaal magacayga saadaq axmed salim waaye wallaahi dantaa micnaha ma aragtan u kaliftay magaaladii shaqa la-aan ka jirto shabaabtii oo iska fadhiso wax micnaa maaragtay mustaqbal iyo future aan lagu haynin marka wax soo saarka aad u fiican yahay dadka soomaaliyeed inay wax soo saartaan aad u fiican tahay suuqana marba si waaye waa un micnaha waa waa la iska maaweeliyaa ma ogiyo wax micnaha hadda lagu haayo ma jirto laakiin waxay dhaantaa micnaha maaragtay fadhigay dhaantaa micnaha wax soo saarana waa jecelnaha laakiin qurbihiya micnaha saas yeelay xaafadaha soomaalida oo meel kale maba aadi kartid oo waxaa waaye maaragtay qof sharcila micnaha matid waa iska cabsan way jirtaa laakiin xaafadaha soomaalida iyo waxyaalaha yariroogu micnaha maaragtay waa markii ugu horeysay oo soomaalida degan dalkani masar ay ku shaqaysaan mootada loo yaqaano bajaaj ama tugtuga tan iyo markii ay bilaabeen dadka soomaaliyeed in ay u soo hayaamaan waddankani xuseen saxnuuni v o a qahira haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilowne kooxda real madrid ee kubadda cagta oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka la liiga ee dalka sbain ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa taako u dhigtay kooxda real sociedad oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kooxda real madrid ayaa sidoo kale habeenkii xalay ahaa waxay iska lumiyeen fursad ay kusoo yareyn kareen dhibcaha hogaanka looga hayo ee horyaalka laliiga kaasoo ay hogaaminayso kooxda atletico madrid kadib markii barbaro hal iyo hal ay isla dhaafi waayeen kooxda real sociedad goolka oo kooxda real sociedad ay ku horumartay ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda porto laakiin kooxda real madrid waxaa usoo barbareeyey daqiiqadihii u dambeeyey ee ciyaarta fonicios oo bedel kusoo galay kooxda real madrid ayaa barbarihii xalay ay gashay waxa uu ku keenay inay u dhacaan kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka laliiga iyagoo markii hore ku jiray kaalinta labaad kooxda barcelona oo dhibcaha la wadaagta kooxda real madrid ayaa kaalinta labaad kusoo gashay farqiga goolasha iyagoo wada leh min saddex iyo konton dhibcood kooxda real madrid ayaa toddobaadka dambe wajihi doonta kooxda hogaaminaysa horyaalka la liiga kulanka loo yaqaano madrid derby ee atletico madrid iyadoo laga sareeyo shan dhibcood kulankan ayaa waxaa xiise gaara u yeelaya maadaama kooxda atletico madrid ay siddeed iyo konton dhibcood ku hogaaminayso horyaalka la liiga real madridna ay tahay kooxda difaacanaysa horyaalka oo xil ciyaareedkii hore ku guulaysatay dalka ingiriiskana kooxda everton ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa guul gaartay kulan ka tirsan horyaalka premier leaga oo ay la ciyaareen kooxda southampton oo garoonkooda ay kusoo dhoweeyeen goolka keliya ee kooxda everton ay kaga badisay kooxda southampton ayaa waxaa u dhaliyey weeraryahankooda richardson tababare carlo ancelotti ayaana ammaanay ciyaartooydiisa kadib guushiisii xalay kooxda everton ayaa ku jirta kaalinta toddobaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga waxaana ay u dagaalamayaan xil ciyaareedkan inay ka mid noqdaan afarta kooxood ee dalka ingiriiska u matalaya koobka horyaalada yurub ee uefa champions league horyaalka ingiriiska ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda manchester city oo guulo ku naaloonaysa waxaana ay laba iyo toban dhibcood ka sarreeyaan kooxda kusoo xigta ee manchester united dhinaca kale ciyaaryahan zalatan ibrahimovich oo weerarka uga ciyaara kooxda ac milan ee kubadda cagta ayaa la sheegay in gebi ahaanba uusan safan doonin kulanka kooxdiisa ay kaga hortegayso kooxda manchester united ee ka tirsan koobka yurub league ee kubadda cagta zalatan ibrahimovich oo dhaawac uu soo gaaray kulankii kooxdiisa ac milan ay labada gool iyo goolka uga badiyeen kooxda roma ee kubadda cagta ayaa waxaa la sheegay inuusan bouqan doonin garoonka oltravord uu horey ugu soo ciyaari jiray lugta hore ee kulanka yurub league ay kooxdiisa ac milan ku wajahayso kooxda manchester united zalatan ayaa in dhowaalaba lafdhabar u ahaa kooxda ac milan waxaana walaaca ka muujinaya taageerayaasha iyo maamulka kooxda oo u arkaa in xidigan uu furo u yahay guulihii isdabajoogga ahaa ee ay gaarayeen kooxda real madrid ee kubadda cagtana waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii kooxda tottenham ay ugu qancin lahayd in ciyaaryahan garet bell oo sanad kale oo dheeraada oo amaaha uu la sii joogo kooxda tottenham ayaa hadda qandaraas amaaha kula jirta ciyaaryahan garet bell kaas oo ku eg bisha juun ee sanadkan waxaana kooxda real madrid ay doonaysaa sanad kale oo dheeraad ah inay ugu daraan xilligaas oo ku eg qandaraaska ay kula jiraan real madrid oo doonaysa inay ka fogaato bixinta mushaarka faraha badan ee ciyaaryahan garet bell tan iyo inta uu qandaraaskiisa ka dhammaanayo ayaana in dhowaalaba doonaysay koox ay xidigaasi ku wareejiyaan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
markana dhegaystayaal dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka axmed saki
dhulkeenni dhulkeenni dhulkeenni ballaadhna baaxadiisu weynay wanigii ka baade oo qorow inabadgeeye beerihii gabiilay burciyo berbera halkan aynu gaadhno gaadhno dhahraynu gaadhne gaadhne boorama hargeysiyo hargeysiyo balli kubadla iyo shaaya beerihii gabiilay gabiilay burciyo barbara buuhoodla iyo haw baran aynu gaadhno gaadhno dhahraynu gaadhne gaadhne barta barta laasacaano boosaaso iyo bari garawaha ku balnaban boosaaso iyo bari garawaha ku balnaban barta barta laasacaano boosaaso iyo bari garawaha ku balnaban boosaaso iyo bari garawaha ku balnaba ceelbuur ku yaaliyo cabudwaaq bu'deediyo gurceel habalmarin habalmarin cadaado habalmarin ceelbuur ku yaaliyo shawhare budeediyo ceeldheer habalmarin habalmarin ceelbaraaf habalmarin heley heley helewaya oyaaba heley helewa heley heley helewaya oyaaba heley helewa banaadir iyo xamaar iyo bondheere iyo balcadi berihii afqooya iyo allowya bidhasadabay bilooya ku dhaxabakol baraawaha bogaxiga beladunay tacanka iyo buraaburdiya balday mataba banaadir iyo xamaar iyo bondheere iyo balcadi berihii afkooya iyo allowya bidhasadabay bilooya ku dhaxabakol baraawaha bogaxiga beladunay tacanka iyo buraaburdiya balday mataba agobile gobilo agobile gobilo obaygii jamaamayo uwaale kismayayo bartugeelu daqayo bardheero oo loo bogayo gedobaa la hedayo beled xaawa iyo lugo baydhaba bartankeeda iyo bardaalo oo baxad wey insoobiyo buura kabo markaanu boqolo oo Ay hoobalayo. Ay hoobalayo. Kala baydh wajaaliyo. Bilicdi jabuutiyo. Ay hoobalayo. Ay hoobalayo. Qorxay bankeediyo. allowya jigjiga nabad kugu baraysa
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen falastiin axmed iimaani anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo intaynu idaacaddan mid lamida isugu iman doonno waxaannu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
boorama hargeysiyo hargeysiyo balli kubadla iyo shee beerihii gabiilay gabiilay aynu gaadhno gaadhno